إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday fariisimo ay askarta shisheeye iyo kuwa soomaalida ku leeyihiin qaybo ka mida gobollada dalka ku dhowaad toban carruur ah ayaa ku dhimatay roobab ka da'ay magaalada muqdisho shil gaari oo ay dad ku dhinteen ayaa ka dhacay waddanka kenya imaarada islaamiga ee afghanistaan ayaa baahisay isdaar cusub oo xiise badan kaasoo lagu soo bandhigayo mucaskar ay ka qalinjabiyeen guutada istishhaadiyiinta ee imaarada ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro ku qaaday fadhiisimo ay askarta shisheeye iyo kuwa soomaalida ku leeyihiin qaybo ka mida gobollada dalka gobolka galgaduud ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday saldhig ay askarta jabuuti ee qaybta ka ah duulaanka shisheeye ku leeyihiin qayba ka mida gobolkaas dagaalkan oo ahaa mid culus ayaa waxaa lagu qaaday saldhigga jabuutiyaanka ee garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb jubbooyinka waxaa xalay la weeraray ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo ba iyo bakoolna waxaa weerar lagu qaaday fariisin ay ciidamada maamulka koonfur galbeed ka sameysteen duleedka magaalada baydhabo saldhiggan oo ku yaala deegaanka daynuun ayay dhowr jaha ka weerareen ciidamada mujaahidiinta halkaasoo lagu dhaawacay saddex askari oo uu ku jiro sargaal halxidigla ah oo lagu magacaabo maxamuud farey ku dhowaad toban carruur ah ayaa ku dhimatay roobab ka da-ay magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa warkaasi noo faahfaahinaya roobabkii ka da-ay magaalada muqdisho oo watay daadad xooggan ayaa waxay geysteen khasaarooyin isugu jira naf iyo maal intaba waxaa daadadkan xooggan ay ku dhufteen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho waxaana uu sababay dhimashada ku dhowaad toban carruur ah oo ay daadadku qaadeen qoysaskan uu daadadka ku dhuftay islamarkaana ay ku waayeen carruurtooda ayaa waxay ku soo qaxeen xaafadda buulxuubey iyagoo kasoo barakacay goobihii ay ku dagaalamayeen iskuna horfadhiyeen dowladda federaalk iyo kuwa mucaaradka haddaba mid ka mid ah aabbaha dhalay shan carruur ah oo ka mid ahaa carruurta ku dhimatay daadadka ka dhashay roobka ayaa ka sheekeeyey sidii ay wax u dhaceen oo fatahaad biyo ah waxaan deganaa meeshan buulixubi oo warta u dhow ilaa markiisma intaasoo sana aan degannahay laba sana ama hal sana aan degannahay maanta maga mar walba biyaha soo way futahay ma ladhaho waa ka carari jirnay waa ka carari jirnay waa ka carari jirnay maanta biyaha soo futahay waa ka cararnay ciyaalka meel kale aan geynay meeshii kaloo aan geynay ee biyo ugu daba tegay haddana meesha kale biyo sii galan sidaasaa shan caruur iga dhimatay afar wiil iyo hal gabar aniga waa joogay gabadha aan qabo way joogtay cilmihii aan kala cararnay meelkan aan geynay haddana waxaan usoo oday aniga io dhalaalay aabihii ah oo xanuunsan asiga soo wadaan isdhahnay asiga soo diida xoogan ku soo wadnay sidii markaan soo laabanay cilmihii ciidan waxaan arkay biyo halkaa u maraayo qofka weynba biyo halkaas u maraayo meedkooda lasoo aarusnay sidoo kale waxaa ka warramay musiibada ka dhacday xaafadda buuluxubey qaar ka mid ah dadka deegaanka oo qayb ka ahaa dadka usoo gurmaday dadka deganaa guryaha ay ku dhufteen daadadka lagu waayey oo aniga xitaa aan ku jirnaa soo qaqabanay wax dad soo qabanay anaga aan ku jirnay ahayn marka dirisaanaa dadka waa soo caawinay waxaa soo qabanay laba iyo toban anigoo meelay isbitaaladaa loola cararay dinkii baxdikii lagu cararay dinkii dadkii waa dhimnay waa dhinteen alla da-doodan waxay u dhexaysay saddex iyo toban jir ilaa iyo dad oo uma lugla jiro u dhexaysay
dowladda federaalka ayaa gurmad deg deg ah u fidin qoysaskan guryahooda biyuhu maasheeyeen waxaana ku soo noqnoqday magaalada muqdisho daadadka noocan ah kaas oo ay dowladdu ilaa iyo hadda xakameenin taas beddelkeedana waxay sawirro la galaan dadka musiibadu haleeshay iyagoo u muujinaya inay ka xun yihiin balse wax kaga raadsada dowladaha shisheeye shil gaari oo ay dadku dhinteen ayaa ka dhacay waddanka kenya faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya maxamed muudey wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa ku waramaya shil gaari oo ka dhacay gudaha waddankaas shilkan oo dhacay habeenimadii xalay ayaa waxa uu sababay khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray dadkii rakaabka ahaa inta la xaqiijiyey saddex ruux ayaa ku dhimatay shilkan kuwaas oo kala ahaa laba caruur iyo qof rag ah oo ka mid ahaa rakaabka shilka ayaa yimid kadib markii gaari nooca raaxada ah oo uu watay ninka dhintay ayna saarnaayeen labada caruur ah uu xakameyn waayey daroowalka taas oo ugu dambeyn keentay inuu ka baxo waddada kadibna uu ku dhaco gaari xamuul ah burbur xoogan ayaa soo gaaray gaariga nooca raaxada ah ee ay wateen ninka dhintay iyo labada caruurta ah gaariga yar ayaa waxa uu ka yimid dhinaca waddada mombasa isaga oona ku sii jeeday mid ka mid ah deegaanada ku yaala kenya hase yeeshee uu qabsaday shilkan waddanka kenya ayaa ka mid ah dalalka ku yaala qaaradda afrika ee ay ka dhacaan shilalka joogtada ah halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan imaaradda islaamiga ee afghanistan ayaa baahisay isdaar cusub oo xiise badan kaasoo lagu soo bandhigayo mucaskar ay ka qalinjabiyeen guutada istishhaadiyiinta ee imaarada واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
mu'asasada warbaahineed ee alhijra oo ka mid a mu'asasaadka jihaadiga ah ee hoostaga lajnada warfaafinta ee imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa baayisay filim xiise badan oo lagu soo bandhigay mucaskar ay ka qalinjabiyeen dufco ka mid a guutada istishhaadiyiinta ee mujaahidiinta mucaskarkan oo loogu magac daray al-faatix ayaa si xiriir ah wuxuu u soo saaraa guutooyin istishhaadiyiin ah kuwaasoo ku tababaran hubka noocyadiisa kala duwan awoodna u leh inay ku shaqeeyaan duruufaadka noocyadooda kala duwan wuxuu ciwaan ahaan u wataa filimka awoodda guulaysanaysa iyadoona lagu soo bandhigayo muuqaalka mucaskarka min bilow ilaa dhammaad waxaana uu ka dhigan yahay filim ka weyn in la cabiro muuqaalada lagu daawanayo aawadeed
دشمنان باید بدانند که ما از استحکام امارت اسلامی horudhaca filimka waxa uu mucalliqa isdaarka ku codaynaya tilmaamayaa awoodda milatari ee uu allaah ku manaystay imaarada islaamiga ee afghanistan isagoona tilmaamaya in hoggaanka imaarada ay dadaal iyo juhdi ku bixiyeen sidii mujaahidiinta loo siin lahaa tababarra casri ah iyagoo weliba helaya hubka ugu casrisan ee ay ciidamadu adeegsadaan waxa uu mucalliqu intaa ku daray in goordhow la filayo in nidaamkii islaamiga ah ee imaarada uu ku baaho dalka ciidamada xukuumadda kaabul iyo madaxweynahooda ashraf khani ayaa loo sheegay inaanay la gudbooneen waxaan ka ahayn inay isu soo dhiibaan لله الحمد د افغانستان د اسلامي امارت پوځي ځواک د هرې ورځې په تیریدو دا منظم او پیاوړی mid ka mid a awoodaha uu allah siiyey imaarada islaamiga ah filimkana lagu sheegayo waa garab istaagga shacabka muslimka ah ee reer afghanistan uu garab istaagan yahay mujaahidiinta kana soo horjeedo askarta shisheeyaha ku wehlinaysa duulaanka ay ku soo qaadeen waddanka muslimka ah ee afghanistan gudaha mucaskarka al-faatix oo ah mucaskar aad u qalabaysan laguna soo saaro ciidamo kumaandoos ah oo naftood hurayaal ah ayaa markan la arkayaa waxaana ka dhex dhisan masjid kaasoo ay ku cibaadaysanayaan ciidamada mujaahidiinta iyagoo ku jira salaad ducaysanaya sidoo kalena kelimaad waana ah ay jeedinayaan macallimiin ayaa lagu daawanayaa isdaarka xiisaha leh ee ay baahisay mu'asasada alhijra waxaana ragga lagu waaninayaa inay ilaaliyaan dawaabidda jihaadka una arkaan inuu la mid yahay cibaadaadka uu allaah dushiinna ku waajibiyey lagana digtoonaada in la dayaco miraha jihaadka iyo nafurka markan ciidamada mujaahidiinta ee qaadanaya tababarka waxay ku howlan yihiin tadriibaad lagu xoojinaya awoodda jir ahaaneed ee mujaahidka waxaana jirdhiska ay samaynayaan uu yahay mid kala cayn ah mid welibana uu midka kale ka waxtar badan yahay waxaa la arkayaa naftooduurayaasha mujaahidiinta oo lagu carbinaya inay galaan socod dheer oo wakhti qaata waxaad daawan kartaa iyagoo ku soconaya buuraha kore marna ku masiiraynaya kaymaha iyo dhulka lamadegaanka ah mid welibana wuxuu wataa hubkiisa iyo boorso milatari oo weyn taasoo ay ku keedsan yihiin waxyaabaha daruuriga u ah mujaahidka arrimaha cajiibka ah ee lagu daawanayo filimka waxaa ka mid ah iyadoo ciidamada mujaahidiinta ay ku saxfinayaan ama ku gurguuranayaan dhul dhagaxaan ah taasoo ka markhaati kacaysa sabarka iyo kartida raggan iyo in jidhkooda iyo dhagaxaantuba ay is yeesheen xitaa waraha iyo harooyinka ay biyuhu galaan ayay raggan ku dabaalanayaan waana rag loo carbiyey inay ku noolaadaan duruuf kasta oo jihaadi ah oo ay keensanayso maslaxadda islaamka iyo muslimiinta mawaanic iyo xarga adag ayay mujaahidiintu ku tababaranayaan waana ciidan dalaayadaha ku booda cadowgiisana ugu tegaya meel weliba oo uu joogo laga soo bilaabo bastoolada akeeyada beekaamyada r b g-ga hubka lidka diyaaradaha noocyadiisa kala duwan ayay ku tababaranayaan mid welibana waxay ku samaynayaan toog si loo sugo inay raggaani meel kaga soo hareen adeegsiga hubkaas waxaad arkaysaa iyadoo masaafo sifir ah wax laga tooganayo marna waxaad arkaysaa iyadoo meel fog wax laga shiishayo ciidankuna waxay wataan darees isku mid ah muuqaal ahaanna waxaadba mooddaa in la isla ekeeyay ragga sida ay iskula siman yihiin darteed qaabka loo fuliyo howlgallada gaarka ah ayaa qayb ka ah mucaskarka filimkana lagu daawanayaa sida camaliyaadka xookugalka iyo istishaadiyada iyo xitaa howlgallada afduubashada ee lagu soo qabanayo saraakiisha shisheeye iyo kuwa la shaqeeya waxaad arkaysaa ciidan cagta marinaya goobo loo ekeysiiyey xarun ay ku sugan yihiin ciidamada xukuumadda kaabul xitaa qaabka loo fuliyo howlgalladaas marka la joogo wakhtiyada habeenkii ayaa ragga la barayaa iyagoo wixii la bara tadbiiqinayana waad arki kartaa inkastoo weli markaas aanay joogin meydaanka rasmiga ah ee jihaadka oo uu yahay keliya meydaanka tababarka al-sheykh nuurullaahi muniir waa mas-uulka maxaakiimta sare ee imaarada islaamiga ee afghanistaan wuxuu mudaakhalo uu ku leeyahay isdaarka ku bogaadinaya ciidamada imaarada islaamiga ah isagoo u sheegaya inay udubdhaxaad u yihiin ilaalinta nidaamka islaamiga ah ee ka jira qaybo badan oo ka mida waddanka afghanistaan alxamdu lilaahi wakafa wsalaatu wasalaamu calaa cibaadihi aladiina istafa alxamdu lilah موږ په دې ډیر افتخار کوو چې زموږ د جهادي اعداد مدرسه ډیره سمسوره او ډیره په قوت کې ده د اسلام په مینا د سرشارو ځوانانو کوم ټولي چې فارغيږي که هغه مجاهدین دي
juskii koowaad ee filimkan ayaa isna waxaa lagu soo bandhigay tababar noocan oo kale ah kaasoo ay qaadanayaan ciidamo ka tirsan istishaadiyiinta imaarada waxaana hadda muuqanaysa in imaaradu ay xoogga saarayso soo saaridda guutooyin ciidan oo tababaran maadaama uu dagaalku weji kala yeelanayo dalkuna uu isku diyaarinayo in gebi ahaantiisba uu qaabilo ku dhaqanka shareecada islaamka markay isaga cararaan shisheeyaha uu maraykanku ku jiro ee firxadka ah
باند جهاد سمرا مبارک زندگی دا قربان د جهاد سمرا مبارک زندگی دا شبگیر شبگیر وقتنا الوقت تندي بقال
warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa